ururka warbaahinta puntland ee maaba oo kaashanaya hay-adda seef jildareen ayaa tababar ku saabsan u qareymidda shuruucda wacyigelinta bulshada ee jinsiga iyo dabargoynta tacadiyadda ugu furtay magaalada garowe laba iyo labaatan wariye oo ka kala socday gobolada mudug iyo nugaal waxaa ka qeyb galay furitaanka tababarka agaasimaha guud ee warfaafinta puntland maxamed ciise cismaan iyo guddoomiyaha ururka maab maxamed daahir ciisane iyo weriyaasha loo qabtay tababarka guddoomiyaha ururka warbaahinta puntland ee maab maxamed daahir ciisane ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarka furitaanka tababar afar beri soconaya oo iska kaashanayaan sef hildren iyo ururka maab oo bilow u ah tababaro dhowr ah iyo howlo aan wada qabanayno sanadkan inta ka dhiman gabagabada ah sef saaxiibo ma nihin laakiin waxa weye waa iska agdhownahay waxaan ka wada shaqaynaa badanaa advocacyga dhankiisa waa barnaamijyo badan oo waxbarashada haddee noqon lahayd wax kabedelka caadooyinka xunxun oo waxaa la yidhaahdaa bulshada haddee noqon lahayd mashaariicda qayb horumarineed bay wadanka ka wadaa miidiyada way u baahan yihiin dhanka wacyigelinta waxaa weeye galaangalka uqareemidda howlaha ay wadaan inaan gacan ka siino ururka marka waxaa weye si dhow baan sanadihii lasoo dhaafay intaan hubo anuu xafiiska aan joogay dhowrkii sano aan joogay oo si dhow wala shaqaynayay lagu sheego maaha waxa soo doonata usoo safartay of course waxaa waaye aqoontu adigaa haya qofka garabkaaga fadhiyaa haya gabadha kugu xigta waxaa weye baa garanaysa dheelo kala duwan baa waxaa ka kala timaadeen xarumo kala duwan siyaabo kala duwan baa khibrooyin waxaa u kala leedihiin in marka iyada naftirkeeda la isweydaarsado wax la isku sheego qayb ka mida weeye waxaa weeye waxaa weeye waxaa weeye aqoonta qofka garow ka shaqeeya qofka bursaal ka shaqeeya qofka galdogob ka shaqeeya qofka gaalkacyo naftirkiisa jooga laba meelood kala ah kala aqoon iyo kala khibrad iyo kala waxaa weeye waaye aragnimo waaye iyada naftirkeeda in la isweydaarsado waan rajaynayaa macalimiin fieldiga wax badan ka shaqaynaysa oo joogto oo aan runtii anaguna aan isleenahay wax badan baynu ku biirin karaana waa ladiisoo xulay agaasimaha guud ee warfaafinta puntland maxamed ciise cismaan oo dahfuray tababarka ayaa kula dardaarmay wariyaasha in wixii ay ka faa'iidaystaan tababarka inta uu socdo uga adeegaan bulshada waa soo dhaweynaya waadin salaamaya ugu horeyn salaan kadib waxaan u mahadcelinayaa maab oo runtii xoog badan gelisa in aqoonta wariyaha la dhiso sayf oo mashruucan ka gacansiinaysan iyadana waan uga mahadcelinayaa mahadcelintaasi salaanta kadib runtii tababarkan tababarada muhiimka ah waan isleeyahay wax badan buu soo kordhinayaa bay ka mid tahay waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala waxaa halkan ay tababarayaasha iyo macalimiinta idinku siin doonaan inaad weynayn doontaan sidoo kalena cilmiga dhexdiina ku jira arday ahaan iyo wariyayaal ahaan inaad isu gudbin doontaan idinkuna aad kala qaadan doontaan insha allah intaa kadib tababarkan xooggiisu sida aan guddoomiyahaba inoo sheegay ama warbixinta tababarka ku qornaydba xooggiisu waa wacyigelin wacyigelin la xiriirta dhaqamada taban ee dalkeenna ka jira in la zuuliyo nooc walba ay yihiin dhaqamada zuulinteedana dowladda iyadaa xil ka saaranya marka waa shaqadii dowladda waxa loo fududaynayaana waa shaqadii dowladda ay u xil saarnayd wey marka waa uga mahad celinaynaa cid kastoo arrintaas qayb ka noqota arrimaha wacyigelinta dowladdu iyadoo qorshe guud ka lahayd haddana hadda waxay ka leedahay nidaamyo iyo xeerar cusub oo aan rajeynayna insha allah mar dhow dhaqan geli doonaan hadduu la yidhaahdo marka la samaynayo macnaheedu ma aha in dhaqamadii wanaagsanaana laga tegayo waa in mar kasta oo dhaqan la wacyigelinayo inta wanaagsanna dadka loo sheego la yidhahdo intaasoo wanaagsan waa leenahay inta yarta ah xun aan iska zuulino laakiin marka wacyigelin la samaynayo haddii laga hadlo dhinaca negatifeka keliya bulshadu inay qaadato waa ku adkaanaysaa sababto ah bulshada waxay u muuqanaysaa in boogo keliya la taabanaya aan wanaag laga sheekaynayn marka idinkana waxaan rabnaa insha allahu idinka iyo hay-adaha wacyigelinadan qaybta ka geysta in dhaqamada xun la zuuliyo inay isku wadaan wanaag sheeg iyo xumaan zuulin laakiin xumaanta keliya aan ka hadlin ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegaa wanaagyo tiro badan oo inoo raaciyo inahaas marka waxaan rabnaa inaynu xoogga saarna insha allahu tababarkana waa inoo furan yahay tobabarkan oo socon doona muddo afar maalin ah ayaa wariyaasha waxaa lagu bari doonaa xoojinta kaalinta warbaahinta ee sare u qaadidda wacyigelinta bulshada ee ku aadan arrimaha bulshada